sidii warkeennaba aad ku maqlayseen xogayaha guud ee qaramada midoobay banki muun ayaa war-saxaafadeed uu ka soo saaray xafiiskiisa ku sheegay inuu ka walaacsan yahay dib u dhac ku yimaada soo xulidda baarlamaanka soomaaliya wuxuuna sheegay in loo baahan yahay in hogaamiyaasha soomaalidu ay ka shaqeeyaan danaha shacabkooda cabsidan ah inaan la dhammaystiri karin xilliga looga baxayo kumeelgaarnimada ayaa ka jirta magaalada muqdisho waxaan qadka taleefonka magaalada kula xiriiray xasan xundubey oo madax ka ah urur la yidhaahdo new somaali forum oo ka shaqeeya wacyigelinta arrimaha bulshada iyo siyaasadda waxaan ugu horreyn weydiiyey aragtidiisa ku aadan sida ay wax ku socdaan
waxaa muuqda waxyaabo bilowgii horeba la qalbay inay jiraan oo ay kamid tahay in ragga saxeixayaasha loo bixiyey ay soo xulaan odayaasha dhaqanka taasi waxay ahayd sida ila tahay ra'yigeyga bilowga qalab la galay sababtoo ah waxaa loo baahnaa guddi farsamo oo ka madax banaan raggaas odayaasha dhaqanka waa la yaqaanay inay ay soo xulaan oo ay ka madax banaanaadaan ragga maanta siyaasada ku loolamaya oo mas-uuliyiintana ah sababtoo ah markaa magaalada muqdisho imid waxa aan arkay oon aada ula yaabay in la leeyahay madaxdii dawladda iyo xildhibaanadii ay leeyihiin odayaashii odayaal baan noo xaraysan oday baan xaraysanay oo macnaha macnaheedu yahay odaygii adigu aada xaraysatay adigu adiga unbuu kusoo qorayaa ama qof aad adigu wadatuu soo qorayaa waa gartay xasan muddo lix maalmooda ayaa ka harsan wakhtiga kama dambaysta ee loo qabtay in laga gudbo kumeelgaarnimada waxaana weli muuqata in xildhibaanadii wax dooran lahaa inkastoo inta badan lasoo gudbiyay haddana ay qaar harsan yihiin oo muran xoogganna uu ka taagan yahay sidaad sheegtay qaabka loo soo xulayo marka ma kula tahay in lixdaa maalmood ay wax ku dhammaan karaan ila maaha lixdaa maalmood in hawshaa lagu soo gebagabayn karo isjiidad iyo xarig jiid aan caadi ahayna ka jira ama ha ka jiro systemka dadka farsamada loo saaray iyo international community-ga siday wax u arkaan iyo systemka ragga madaxda u ah wax u rabaan oo isdiidan ha noqoto ama beelaha dhexdooda ha noqoto ama jaangoyntii la gooye aqoonta iyo ku saabsaneed haweenka iyo inaan meeshaasi aysan dad dembiilayaala soo gelin waxaasoo dhan baa isdiidan marka waa ila adag tahay in lixdaa maalmood lagu gebagabayn karo waxaa dhici karta in lagu daro maalmo kooban oo ilaa bishan dhammaadkeeda laakiin guud ahaan waxaan isleeyahay imtixaan adag ayaa wuxuu hor yaallaa international community-ga wuxuu hor yaallaa guddiga farsamada wuxuu hor yaallaa odayaasha dhaqanka wuxuu hor yaallaa xildhibaanimo lasoo dooran doono oo cid walba la fiirinayo haddii international community-ga ay ka dhab tahay isbeddel soomaaliya inuu ka dhaco jidka ay isbeddelku ku imaan kara inay maraan odayaasha dhaqanka inay soo xulaan rag soomaaliyeed oo karti leh oo aqoon leh oo daacada oo wadaniyad ku jirto rag iyo haween ciday noqdaanba in dhinaca kale haweenka oo bulshada soomaaliyeed la dhihi karno hadda maanta ayagaa ugu badan kaalin buuxdana kule waxay ka muran yihiin in laga siiyo oo loo fiiriyo aan loo fiirin arrinta ragga rag iyo dumar ee loo fiiriyo yaa karti iyo aqoon iyo waxtar iyo daacadnimo iyo wadaninimo iyo bulshada wax kusoo kordhin kara imtixaankaasi odayaashuu hor yaallaa imtixaanka kale waxa uu gudbaya raggii mas-uuliyadda la saaray ee awoodda hayay inay awoodima waxay u isticmaalayaan inay ayagu un kusoo noqdaan kursigooda danahooda mase waxay u isticmaalayaan in ummadda soomaaliyeed ay ka gudubto dhibaatada ayay isticmaalayaan imtixaan kale wuxuu hor yaallaa ragga lasoo xulay ee xildhibaanka ah xildhibaaniinta ah rag iyo dumar intay noqdaanba dad karti uleh oo aqoon uleh wadankan oo isbedel keeni kara oo daacadnimo ka muuqato oo waxqabad le miyay keeni doonaan mase siyaab waxyaabo badan oo mugdi lagu soo sameeyey ayaa aa dhici doona waxaasoo dhan waxna hor yaallo waaye waktiguna runtii aada u yar yahay waxaana u sabab ahaa markii horeba waktiga waa la riixay oo berigii la xulayay ergadii wax soo soo ansixinaysa dastuurka ayaa waktiga aada looga faa'iideysan waayey kaasa xasan waxaa laleeyahay waxaa jira cagajugleyn iyo faragelin weli ku socota odayaasha dhaqanka iyo guddiga kala shaandhaynta xulka baarlamaanka waxaad joogtaa muqdisho eedaha ku saabsan cagajugleynta iyo odayaashan dhibka lagu haya la sheegayo iyo odayaasha laftirkoodu laleeyahay waxay musuq maasuqayaan xubnihii lasoo xulayay maxaa ka jira wallaahi waxaan ku leeyahay halkan waxaasoo dhan way jiraan cid walbana way u muuqdaan cabashada odayaashuna horena idinka saa usii dayseen ama laga dhegeysta idaacadaha kaleba way jirtaa cagajugleyntu halkan waxa weeye mar haddii qoray bulshada mar haddii qoray madaxa looga hayo oo qofkuba uusan xurahayn oo hadduu meesha ka waxay ka baqayaan odayaashii oo khatari ka haysataa meesha haddaad ka baxdaan oo tuulooyinkiini ku noqotaan degmooyinkiini maxaa idin qabsan doona waxaa odayaasha waxay noqdeen hadda rag meel ku xaraysan oo markii doona loo yeeranayo oo meeshii doona la geynayo oo cabsi badan bay ayaa jirta masuq maasuqana waxa weeye waa magaaladan muqdisho maanta waxa la hadal hayo oo cid walba ay hadal hayso waxa weye xildhibaanka iyo dhaqa iyo sida lagu keenayo oo hadal badan ka taagan yahay waxaa muuqata meesha maanta in xildhibaankii lagu raadinayo dhaqaalo oo xadka bax ah waana wax aan xildhibaanku inta uu xataa baarlamaanka ku jira mushaarkiisa uusan la ekayn arrinta dhiilada leh marka la eego siyaasadda soomaaliya waxay tahay cabsi dad badan ay ka qabaan in xubno baarlamaan oo musuq maasuq ku yimaada ay dhalaan madaxweyne iyo guddoomiye baarlamaan oo iyagana ku dhisan musuq maasuq dhowaan waad ogeyd qaramada midoobey iyo baanka adduunka warbixinno ayay soo saareen waxay ku sheegeen qaar ka mid ah mas-uuliyiinta dowladda inay ku kaceen musuq maasuq marka aad ka fiiriso dhinaca beesha caalamka marka ma ku qanacsan yihiin bay kula tahay sida ay wax ku socdaan beesha caalamka markii ay riboortka soo saareen waxaa laga filaya riboortka in loo gudbiyo golaha ammaanka oo go-aan ka qaato laakiin waxaa muuqata iskaashi ka dhex dhacay dowladda hadda jirta iyo beesha caalamka hogaankooda qaybo kamida in la carqaladeeyey furusocodka hawshaas la carqaladeeyey waxaa muuqata in shirarkii ka dhacay kadib wixii laga filayo ummadda soomaaliyeed ka filaysa aysan kasoo bixin waxaa muuqata in waxyaabaha qaladaadka hadda socda beesha caalamku hadal maahina aan laga hayn tallaab ay qaateen waxaa muuqata imtixaanka hadda horyaal wuxuu yahay haddii kriteriyadii la sheegay ee dadindiilayaal ah amase dadaan aqoon u lahayn haddii lagu soo celiyo mar labaad kuraasta soomaaliya waxaa muuqata in aan laga la danayneyn soomaaliya inay dhibaatada ka baxdo
kaasi waxa uu ahaa xasan xundubey oo madax ka ah urur la yidhaahdo new somaali forum oo ka shaqeeya wacyigelinta arrimaha bulshada iyo siyaasadda oo qadka teleefonka magaalada muqdisho iigu warramayey